waxaan halkan kusoo gudbinaynaa wareegto madaxweyne oo ku saabsan fasixidda ganacsiga qaadka ku wasaaradda maaliyadda dowladda puntland ku wasaaradda duulista hawada iyo garoomada ku wasaaradda amniga iyo d d r ta ku wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose og madaxweynaha og maxkamadda maxkamadaha madaniga ah iyo kuwa ciqaabta ujeedda fasixid ganacsiga qaadka madaxweynaha dowladda puntland markuu arkay dastuurka dowladda puntland qodobkiisa afartan iyo sagaalaad farqadda saddexaad markuu arkay baahida loo qabo sugitaanka amniga guud ee dalka markuu tixgeliyey tala soo jeedinta gudyada kala duwan ee gobolka mudug markuu garowsaday maareynta xaaladda amni iyo dhaqaale ee gobolka mudug wuxuu madaxweynuhu go'aamiyey kow waxaa la fasaxay ganacsiga qaadka ka soo dega garoomada qardho iyo gaalkacyo ee puntland labo waxaa ganacsatada qaadka kala soo garoomada gaalkacyo iyo qardho loo sameeyey qiimo dhimis dhan boqolkii toban laga bilaabo taarikh kulka cusan saddex waxaa la mamnuucay dhammaan qaadka puntland dhulka ka soo gala afar waxaa dowladda puntland la wareegi doontaa gaadiidka sida sharci darrada ah qaadka ugu soo geliya puntland islamarkaana waxay gubi doontaa hantida saaran waxaana la mamnuucay arrintaasoo loo mamnuucay arrimo amni awgood mahadsantiin